faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan reediyo cadaadu kusoo dhawaada warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooro madaxweynaha jubbaland iyo wakiilka qaramada midoobe oo kulamo xal loogu raadinay khilaafka dowladda federaalka ee maamulka jubbaland uga socda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland dowladda federaalka soomaaliya oo ciidamo fara badan ku wareejisay amniga dhammaan xarumaha muhiimka ee magaalada caasimada ee muqdisho dowladda federaalk soomaaliya oo kordhisay qorshe ay maamulka madaxa baran jubbaland uga dhisayso gobolka godo ee maamulka jubbaland howlgalka maraykanka ee afarcom oo sheegeen duqeymeha ka geysteen qaybo ka mida jubooyinka ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab warbixin ay soo saarta hay-adda aan xuduudaha lahayn ee wariyaasha oo sheegay in sanadkan sii dhammaanay caalamka lagu dilay afartan iyo sagaal wariy oo keliya qaar ka mida dadka ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadla dhibaatooyin soo wajahay akhbaaradka caalamka warka duur maanta aad ku dhegaysan doontiin waxaa ugu dooroon madaxweynihi hore waddanka bakistan oo xukun dil ah maanta lagu riday intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu daba koran warka duura hedhiw cadaado goor diya gariba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur talaada taariikhda ku aasiisan tahay toddobiyo tobanka bisha layotonaad ee disembar sanada labaatan sagaaliyo toban warka duuro maanta waxaa soo saaray saaxiibka jile jaamac jile anigoo xasan axmed maxamed ayaa maanta ii warrami doona ee kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe iyo wakiilka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya james wan ayaa kulmo xal loogu raadin khilaafka dowladda federaalk ee maamulka jubbaland wuxuu hadda uga socday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ergey gaarka ah ee qaramada midoobe qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan ayaa maanta wuxuu gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaana kulmo xasaasi oo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland kula qaatay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe oo maalin ka hor dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland kadib markii in ka badan laba toddobaad u ku maarnaan magaalada nairobi ee waddanka kenya halkaasoo kulmo kula soo qaatay madaxda maamulka waddanka kenya oo kula hadlay xaaladda maamulka jubbaland iyo khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya maamulka jubbaland kulanka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ku dhex maray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe iyo wakiilka gaarka xogyaha guud ee qaramada midoobe qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan ayaa ahaa mid albaabadu u xiran yihiin waxaana wararka qaaran ka helayna wasiirkaasi ay sheegayaan in dalabta lagu saarayo xalinta khilaafka xoogan u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ujeedka safarka james wan ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa ahaa sidii laisugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac loona dhammayn lahaa khilaafka ka dhashay doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ammaanka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa si aadan loo adkeynaa iyadoo inta badan loo xiray ciidana lasoo dhabay waddooyinka magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland lama oga natiijada kasoo bixi doonta kulanka madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo wakiilka qaarka xogayaha guud ee qaramada midoobe james wan waa socda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaana kulankan uu ku su-aadaya iyadoo uu shalay madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe uu dib usoo laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland kadib markii uu ka soo laabtay safar qaatay muddo laba toddobaad ah oo ku joogay dalka kenya caasimadiisa nairobi xiisada dowladda federaalka iyo jubbaland ayaa sii xumaatay iyadoo xubno ka tirsan maamulka gobolka gede ee jubbaland ay ku biireen dhanka dowladda federaalka soomaaliya oo hadda ay ku sugayeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaas oo ay ka wadaan kulamo siyaasiyaed oo laga soo horjeeda maamulka jubbaland dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo aad u fara badan maanta ku wareejisay dhammaan amniga xaramaha muhiimka ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho warkan waxaa noo soo diray aweys bashiir cabdiraxmaan waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka xeryaha ciidamada magaalada muqdisho caasimada dalka iyadoo ciidanka xoogga dalka xeryahooda ay ku leeyihiin caasimada muqdisho heegan buuhan loo geliyey sidii ay uga hortagi lahaayeen weerarada qorshaysan al-shabaab xeryaha sida weyn ammaankooda loo adkeeyey ayaa ah xerada jenaraal gordon damaayo iyo gaashaandhigga sidoo kalena waxaa aada ammaankiisa loo adkeeyey cisbitaalka lagu daaweeyo ciidanka xoogga dalka ee cisbitaalka xoogga dalka ciidamo aad u fara badanoo hubaysan ayaa lagu arkaya nawaaxiga xeryahaasi iyadoona arrintaani ay timid kadib markii al shabaab dhowaan weerar ay ku qaadeen hotelka s y l muqdisho oo u dhow madaxtooyada soomaaliya helo dhanka ammaanka ah ayaa inoo sheegay in adkeynta xeryahani ay timid kadib markii al-shabaab ay bedeleen qorshihii weeraradii hore ee ahaa gawaarida iyo sidoo kale inay weerar isdabajoog ay ku qaadaan xarumaha dowladda iyo meelaha madaxda dowladda ay isugu yimaadaan saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ee muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafayba waxa ay wadeen adkeynta ammaanka iyadoo markii hore arrintaasi ay kasoo bilaabatay xarunta madaxtooyada iyo golaha baarlamaanka iyadoo baaritaano xoogan lagu sameynayo ilaalada la socota golaha iyo mas-uul kasta oo ka tirsan dowladda soo-aalan ay weydiinayaan haweys bashiir cabdiraxmaan haweys timo radio cadaado muqdisho mahadsana saaxiib dowladda federaalk soomaaliya ayaa kordhisay qorshaha ay maamul ka madax banaan jubbaland uga dhisayso gobolka gudo ee maamulka jubbaland cawal maxamed ciise indhacadda ayaa warkan faahfaahinaya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kordhisay ayaa kordhisay qorshaha ay meesha kaga saarayso madaxweyne axmed madoobe oo mar kale dib loo doortay dhowaan islamarkaana markaan xoojinaya dhaqdhaqaaqyadiisa ku aadan sidii uu tikiidada ugu aasi lahaa maamulkiisa isagoo soo dhisaya golaha fulinta islamarkaana doonaya inuu xoojiyo hay-adaha kala duwan ee maamulkaasi dhismahooda waxaana taas feer socotay in dowladda federaalku ay doonayso in meesha laga saaro maamulka fadhigiisu yahay magaalada kismaayo kaasoo gacan lale ciidamada milatariga ee dalka kenya ee maamulaha garoonka iyo sidoo kale dekada magaalada kismaayo madaxweyne axmed ayaa farta ku goday in dowladdu markan ay usoo jeesatay sidii maamul goboleed ka madax bannaan maamulkiisa ay kaga aas-aasi lahayd gobol ah ka mid ah gobolada jubbaland islamarkaana ah gobolka gedo halkaas oo magaalooyin ka mid ah gobolkaasi uu ka socdo dhaqdhaqaaqa lagu soo dhisayo maamulka madax bannaan jubbaland madaxweyne axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday qorshaha kala duwan ee dowladdu ay maamulkiisa kula dagaalamayso kaas oo si toos ah iyo qaab dadbanba markaan u soconaya iyadoo la adeegsanayo mas-uuliyiin iyo shakhsiyaad qaarkood ay ku hayb yihiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana kasoo jeeda gobolka gedo sida uu yiri madaxweyne axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay in dowladdu markan ay usoo jeesatay sidii maamulkiisa ay u burburin lahayd iyadoo markan iskugu yeertay gudoomiyaasha degmooyinka gobolo kamida maamul goboleedka jubbaland oo gobolka ugu horeeyo waxauna intaa hadalkiisa uu sii raaciyey in tani ay qeyb ka tahay dagaalka qalalaasaha lagu gelinayo deegaanada jubbaland iyo sidoo kale in dowladdu ay usoo jeesatay markan sidii ay guud ahaanba usoo afjari lahayd deganaanshaha ka jira deegaanada jubbaland waxauu intaa hadalkiisa sii raaciyey in ay jirto arrin nasiib darro ah oo ka timid dhinaca dowladda federaalk islamarkaana ku aadan in hubkii iyo gaadiidkii iyo dhammaan sanadii ciidamada ay qeybo badan oo ka mid ah gacanta u gashay al-shabaabka ka dagaalama deegaanada jubbaland kuwaas oo helay awood ciidan oo ay kala soo horjeestaan ciidamada daraawiishta iyo sidoo kale kuwa xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaano ka tirsan maamul goboleedka jubbaland madaxweyne axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay in tillaabooyinkii ugu dambeeyey ee shabaabku ay qaadeen ay ku heleen saanad militari oo iskugu jirta qoryaha darandooriga u dhaca iyo sidoo kale gaadiid dagaal islamarkaana ay ku howlgeliyeen unugyadooda al-shabaabka ee waa unugyadooda al-shabaab ee ka dagaalama qeybo kamid a deegaanada jubbaland kuwaas oo helay awood ay iskaga hor celiyaan ama ay ku hor istaagaan ciidamada xoogga iyo sidoo kale daraawiishta jubbaland oo uu sheegay in qorshahoodu uu ahaa inay gacanta ku dhigaan magaalada bu-aale ee xarunta maamul goboleedka jubbaland oo xilligan shabaabku ay maamulaan
shalay baa xadgudubyo la sameeyey wasiir baa la xidhay si aan sharci ahayn ciidan baa guddoomiyaal iyo maamul baa la qaaday meelahaan munaasab ahayn baa la geeyey dowlado kalea interfeerku sameeyey wax kalaa lagu soo sheegay waa la qaaday maanta dowladdu markay guddoomiyaal degmo oo dowladi magacowday oo haykal dastuuriga ku magacaaban oo shaqayn intay qaada tidhaahdo wax kaleaan idiin samaynaynaa xaqay u leedahay muxuu yahay maanta haddaan anugu sheegto waxyaalaha federaalku uu leeyahay oo idhaahda anaa iskale maanta anaa lacagta iyo iskale immigrationka anaa iskale xuduudaha anaa iskale maxaygan anaa leh haddaan maanta inta iyadu lahayd idhaahda anaa leh waa gardarro aan samaynayo waxaa dadka kale hagi kalena waa sharciga iyo dastuurka haddii taa la waayo dee waxa weeye nin waliba dhibaatadu intay u joogta u gaadhaysa maanta waxaad ogtihiin burburka ay ka sameeyeen waxaan in badan uga wareegaynay arrinta gobolka gada inaan u yara kaadino bal hal tartiib aan u xallino bal sidaan hala yeelo ilaa maanta ciidankii shabaabka la dagaalamayay iyo hubkii ay stateku u lahaa in badanoo ka mida maanta ay shabaab gacanta u galeen kuwa ay ku ururinayeen baadheerelaa ciidan baa la waxaynaya maanta ay shabaabku soo sawirayaan oo ka heleen xoog cusuba u soo kordhay waa burbur siyaasadeed waa burbur amni waa burbur dhaqaale oo waddanka lala waxaynaya
madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa u muuqda markan inuu taageero buuxda ka helay dhinaca dowladda kenya oo mar kale xoojinaysa xiriirka ay la leedahay maamul goboleedka jubbaland kadib markii si toosa uu kaga degay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana qorshuhu ahaa in diyaaradaha ka yimaada dhanka dalka kenya ay soo maraan islamarkaana ay marka hore ka caga dhigtaan garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho madaxweyne axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu markaana dib u bilaabaya dadaalada maamulkiisa uu ku xoojinayo isaga oo la filayo inuu ku dhawaaqo golaha wasiirada maamulkiisa sidoo kalena waxa uu bilaabay xoojin goobaha dowladdu ay doonayso inay gacanta ku dhigto maamullo loo magacaabayo qaybo kamida gobolka gedo oo dhowaan ciidamo gadoodsan ay la wareegeen islamarkaana ay ku dhawaaqeen in ay dowladda gacanta u geliyeen ayaa la filayaa in jubbaland ay mar kale dib ula wareegto kadib markii degmooyinkaasi loo magacaabay guddoomiyaal degmo iyo ku-xigeenno kuwaas oo maamuli doona deegaanada gacanta jubbaland ka baxay loona xilsaaray inay dib gacanta jubbaland ugu soo celiyaan mahsane saaxiib howlgalka maraykanka ee afarcom ayaa sheegay in duqeymo ay ka geysteen qeybo ka mid ah gobolada jubbooyinka maamulka jubbaland inay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab cabdicasiis siciid beereed ayaa warkan faahfaahinaya taliska maraykanka africom ee soomaaliya ayaa war ka soo saaray duqeymo iyo howlgallo ay si wadajira u fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada maraykanka duqeymahaasi oo ka dhacay qeybo ka mida gobolka jubbada dhexe duqeyntan ayaa ka dhacday deegaanka dajuuma oo qiyaastii lix kilomitir masaafo ahaan u jira magaalada bu-aale ee magaala madaxda gobolka jubbada dhexe taliska africom waxaay sheegeen in duqeyntaasi ay ku dileen hal xubin oo kamid a al-shabaab islamarkaana waxay intaasi ku dareen in wax khasaaraha uusan soo gaarin dadka rayidka ah sida ay ku sheegeen war-saxaafadeed kasoo baxay taliska mareykanka africom ee soomaaliya genaraal bedford green oo ah ku-xigeenka madaxa howlgelinta taliska africom ayaa hoosta ka xariiqay in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay kordhiyeen ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya ciidamada mareykanka ee kusugan soomaaliya waxauna intaasi ku daray in ciidamada ammaanka soomaaliya ay horumarada taaban kara ka sameeyeen howlgalladii u dambeeyay ay ka fuliyeen qeybo kamid a gobolada soomaaliya dhinaca kale cornel chris carnis oo ah madaxa xiriirka bulshada taliska africom ayaa sheegay in taliska africom ee soomaaliya ay fuliyeen ku dhowaad lixdan duqeymo oo dhinaca cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada daacishka soomaaliya iyo al-shabaab wuxuuna intaasi ku daray in sideed kamid a duqeymahaasina la beegsaday dagaalyahanada daacishka soomaaliya halka konton iyo laba kamid a duqeymahaasina lala beegsaday saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin qeybo badan oo kamid ah dalka soomaaliya hadalkan kasoo baxay taliska africom ayaa imaanaya iyadoo oo dhowaan ay fuliyeen duqeymo diyaaradaha dagaalka ee mareykanka kana fuliyeen qeybo ka mida gobolka jubbada dhexe gaar ahaan deegaanka dajuuma oo qiyaastii lix kilomitir u jira magaalada bu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe
mahasane saaxiib warbixin ay soo saartay hay-adda xuduudaha lahan ee wariyaasha ayaa sheegtay in sanadkan sii dhammaanay caalamka lagu dilay afartan sagaal wariy oo kaliya bashiir cabdulaahi cismaan warbixin ay soo saartay hay-adda guriyaashaan xuduud lahayn ayaa lagu sheegay in caalamka sanadkan sii dhammaanaya lagu dilay afartan iyo sagaal weriye taas oo heerkii uu dhimashada hooseysay muddo lix iyo toban sano ah sida warbixintu xustay labada kun sagaal iyo tobanka waxaa kordhay xarigga weriyaasha waxaa la xiray tiro gaaraysa ilaa iyo saddex boqol siddeetan iyo sagaal taas oo ka dhigan in xarigga weriyaasha uu sare u kacay laba iyo toban boqolkiiba inta badan afartan iyo sagaal weriye ayaa la dilay sanadkan waxaanay ku dhinteen iyaga oo warar ka tabinayay dalalka ay colaaduhu ka aloosan yihiin sida afghanistan syriya iyo yeman celcelis ahaan siddeetan weriye ayaa la dilay sanad weliba labaatankii sano lasoo dhaafay sida ku xusan warbixin sanadeedka hay-adda weriyaasha aan xuduud lahayn toban ka mid a weriyaasha la dilay sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxay ku dhinteen dalka mexico guud ahaan latiin america waxaa ku dhimatay afar iyo toban weriye kalabar weriyaasha la xiray sanadkan oo ku dhow afar boqol oo qof waxaa lagu xiray dalalka kale ah shiinaha masar iyo sacuudi carabiya konton iyo toddoba weriye ayaa la afduubtay sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka waxaana lagu kala qafaashay dalalka kale ah suuriya yeman ciraaq iyo ukrain wariyaasha la afduubtay ilaa iyo hadda ma jirto cid la sii daayey waxaana hay-adda r s f walaac ka muujisay in xaaladda nolosha wariyaashaas sii xumaato
warka duurahii dhiwacdaado ayaa degeysanaysaan qaar ka mid dadka ku nool tulooyinka hoosta degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dhibaatooyin kasoo wajahay dhanka nolosha iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ee halkaasi ay kusoo wajahay waxaa warbixintan markaa faahfaahinaya bashiir cabdulaahi cismaan qaar ka mid a dadka ku nool tuulooyinka hoostaga magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay dhibaatooyin haysta waxayna qaarkood sheegeen inay u baahan yihiin in la caawiyo waa kuwan qaar ka mid oo ka hadlay rafaad irasi aan ku joognaay meel u baaxna ma laha biyaan ku dhex jirnaay camoolaa beledka iska joogo jiisaa joogo dhibaata weyn aan ku jirnaay biyahaasaan u dhex jirnaa hortii coosaa iska guriheyni cagaaraa iska soo guriheyni aan suuqa iska geysaneyni cagaarkaasaa ilmaha u karsaneyni hadda cagaarkii biyaha ku dhex jira cagaar intee laga keenaaba iska xanuunsanahay waana ujeediin beledka waxiyahay tankaleenta waxaa jirto waa iska rafaasagnahay hadda waxaan ku uri waxaan oon ku jaanad hata ma haysti beledkani kaluundi cabdibalow asuu dheeryahay beera una ku dhulfafagtalan iska nahay oo bir dhulkaan waxaan ka helnama ogmaan wax kalena soo galaaya ma laha waa masaakiin aan iska nahay anagu meehaan naaga soo gashin oo waa kaas naaga soo talishiin oo wixii inanka raga nimadiina oo nimanka walaalihina eh oo noogu roortiin oo waa kaas inanku biyaan ku jirnaay meel u baxsanna male meel cabeyntii geysana male waxaan rabnaa inaga soo gaartiin oo waa kaas ninkii walaala eh oo shalay gacantiina udheereed oo wax naaga soo daydiin qaarkood ayaa sheegay inaysan jirin goobo caafimaad oo ku yaala deegaanka ay ku nool yihiin waxayna baaq ay u direen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo hirshabelle dowladda dhexe maanta dhibaatada tuulada ka jirta waxaa ka mid ah biyihii oo webiga oo siimow ku soo baxay ama filtirsiyon sidii oo loo yaqaano iyo roobabkii iskaashadii ayaa waxaa soo hareerayey tuuladii meelaha gaararkeeda qaar oo macnii oo ka mid ah qoosyaalka waxaa guryahooda ayay ka barakaceen waxaan ugu sababay roobkii iyo siimowhii oo sookaashadii guryihii inay soo galaan sidaas darteeda dhibaatooda oo ka jirta waxaa ka mid ah ilmaha carruurta oo yaryarka eh malaariyo kaada dhiig iyo intee calool xanuun waxyaalahaas waxaa uu sababay biyihii wasakhdii iyo intee roobkii waxyaalihii oo macnii isku soo darsoomi inay cudurkaas ka qaadaan marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha gargaarka bixisa w f d sida faaw oo kale iyo maamulka iyo dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan dadka dhibaataysan oo tuulada degan awoomanka iyo waayeelalka markaan akhbaarka caalamka madaxweynihii hore waddanka bakistan ayaa waxaa la sheegay in maanta maxkamad ku taalla gudaha waddankaasi maanta ay ku xukuntay xukun dil toogashaaca madaxweynihii hore ee waddanka bakistan genaraal berfes musharaf ayaa maanta maxkamad gaar ah waxay ku xukuntay in la dilo kadib markii lagu helay dambi khiyaano qaran isagoo ku maqan dalka dibaddiisa musharaf ayaa waxaa lagu eedeeyeen labada kun iyo toddobadii dalka uu kusoo rogay xukun deg dega islamarkaasna u joojiyay dastuurka dalka isagoo ugu gol laha inuu dharisto muddo xileedkiisa saddex qaado oo qaadaysa dacwadiisa ayaa ku heshay khiyaano qaran aada u daran dembiga maanta lagu helay ayaa hagad ku jiray tan iyo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii jenaraal musharaf ayaa awoodda bakistan afgami kula wareegay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan sagaalkii waxaana waddankaasi xukumayay laga soo bilaabo labada kun iyo kowdii ilaa labada kun iyo sideedii hadda wuxuu ku sugan yahay dalka iskutaga maadka cabta halkaas oo dhowaan lagu ogolaaday inuu ugu baxo daaweyn caafimaad warka durintaas ku dhan yahay warka duur maanta waxaa soo saaray jile jaamac jiraan iyo xasan ayadan warramayay cidda warka hoosaga asagoo maqal iyo qoraal sawirata waxaa dib ugu heli karaan beejka internetka ku leenahay www dot radio com facebook iyo twitter intana warkana warka xeedubu kulmi doonaa doornax